amni darro ka timid wadada udhexeysa argoya iyo magaalada muqdisho ayaa isbaarooyin bil qanada lasoo dhigay guuto la yidhahdo guuto lixaad oo ilaa iyo toban isbaaro ay iska dhigteen shaqada waxaan u joojinay walaalow isbaarooyinkii ayaa soo batay meesha calaamada la yidhaahdo ayaa waxaa soo degay ciidamo military ah oo guuto lixaad sheeganaya ayagoo dhahaan meeshan amnigaan usoo degnay amnigina waxay ku bedeleen inay wadadii taagtaag ay ka dhigaan oo ay wadadii ay gacantaa ka dhigaan ma garatay saas daraadeed markaan lix maalmood iyo shan maalmood u adkaysan weynay ayaan shalay galabtii saddex saac oo habeennimo wadadii xirnay saacadan haddaan kula hadlayno ayaan joognaa wax soko wax shaqaa ma socdaan magaalada muqdisho iyo degmada afgooya inta udhexaysa wax gaadiidoo nuuxsanaya ma laha ninba meel buu taagay sihii unbaad siinaysaa maxaa xogba male lacag baarooyinka way badan yihiin laakiin qolada guutalexaad wax nagu nagu soo korortay toban isbaaro ayay dhigteen oo tobanka isbaarada aan la dhiga ninba meel buu taagaya ninba meel buu taagaya ninba meel buu taagaya ma aan hata waxaas isbaaro maahan moogta waa fawdo maamulka degmadana waan u sheegnay gobortooraha gobolka waan u sheegnay taliyaha ciidanka amniga gobolka shabeelladaas waan u sheegnay gudoomiyaha degmada waan u sheegnay maraan shalay iyo daraad u sheegayna waxba kama qaban